Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somalilan iyo tababaran gobolkii mas'uuliyiin sare oo ku dareera wasaaradda horumarinta caafimaadka waana loogu talagalay in ku faa'iideysadaan shaqaalo ka howlgala xarumo caafimaadka iyo isbitaalada ee ku dareera mashruuca damal caafimaad ee gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmooyinka Gabiley, Salaxley, Hargeysa walibana la kagoobay magaalada Hargeysa. Aan koreyntii in qaabilsanaaga arrimo bulshada mashruuca damal caafimaad Mustaf Artan Yuusuf iyo madaxa tababarada Maxamed Cabdiraxmaan iyo weyba ku hadaleena muhiimada tababarkun inlayi shaqaalo iyo nuxuseen in tababarkun shaqaalo la kabara doono walyaabo iyo xagga inlayiin iyo mas-uuliyadda loonku baahanyay antiyo ka guda jiraan shaqada wacyigelintani waxay soo bilaabantay toddobadii bisha oo ku beegan sabtidii waxaanay ka bilaabantay waxaanay ka bilaabantay gabiley way sii socotay waxaa ku xigtay balgubadle sallaxley maanta oo aynu hargeysa joognana waynu ku soo gabagabaynaa haddii ilaahay idhaahdo markaa guud ahaan wacyigelintan waxay ku saabsan tahay qofka shaqaalaha dowladda maxaa looga baahan yahay marka uu la dhaqmayo dadka ay wada shaqaynayaan marka uu la dhaqmayo dadka ay u adeegayaan marka uu la dhaqmayo qofka ka hooseeya ee ay wada shaqaynta leeyihiin marka uu la dhaqmayo qofka ka sareeya ee ay wada shaqaynta leeyihiin marka guud ahaan waxyaabaha mamnuuca ka ah iyo waxyaabaha u bannaan ayaa ayay wacyigelintani si kooban uga hadli doontaa haddii ilaahay idhaahdo ujeeddada tababarkan laga leeyahay maanta ayuun baan laba qodob uun ka taaban doonaa waa number kow waxaan aynu maanta halkan ku qaadan doonno sharciga shaqaalaha dowladda waajib unbuu ku farayaa waajibkaas oo ah mar waxbuu kaa reebayaa marna waxbuu ku siinayaa marna waxbuu ku farayaa mar waxbuu kaa reebaya iyo anshaxaaga iyo habdhaqankaaga iyo sida dadka ula dhaqmayso iyo sida dadka ula hadlayso ayuu wax kaaga sheegaya marna waxaa leedii buu ku sheegaya xaq iyo xuquuq waxaa leedii buu ku sheegaya shirkan ama tababarkan maantana waxa uu gaaban yahay siduu mustafa baynoo sheegay maadaama aad tihiin shaqaalada dowladeed aad tihiin in laydin baro xeerka habdhaqanka suuban ee laga qabo shaqaalaha dowladda
dhinaca kale doctor maxamed yuusuf oo ku mid ee madaxa mashruuca damal caafimaad iyo usiinar si faahfaahsan waliba uusan ku hadlay tababarku muddooyinkiin ka dambe lanqobaday shaqaalo caafimaadka ee koolgalow harumo ku dareeraan mashruuca damal caafimaad iyo ujeedada la kuleeyey
mashruucan damal caafimaad waa mashruuc bilowa iminka dhowr bilood bii noo socday horeynu isugu sheegno nasiib baad u yeelateen in gobolka maroodijeexna uu qayb ka noqdo xarumaha aad ka shaqaysaan ee aad shaqaalaha ka tihiin ay qayb kasii noqdaan waa nasiiba dadka dheertihiin tababaradan iyo kuwii horeynu qabanay iyo kan iminka aynu qabanaynaaba waxay qayb ka yihiin sidii aynu kor ugu qaadi lahayn tayada shaqaalaha wacyiga shaqaalaha si iyaguna adeeg bixintii ay dadka u fidinayeen ay tay ahaana kor u kacdo fidana oo dad badan oo markii hore aanay gaari jirin ay gaadho dadka bayshannadaa iyo bukaanka aynoo imanayaa ma kala garanayaan mana qiimayn karaan aqoonta aynu leenahay innagu garan maayaan dhakhtarkani waa dhakhtar fiican neerstani waa neers wanaagsan midwaaftani waa midwaaf wanaagsan iyagu taa ma garanayaan laakiin iyagu waxay garan karaan wax ka sheegi karaan khalaaqdaada hadalkaaga dadnimadaada sidaa adula dhaqantay waxay kaa arkeen iyagu intaasa qiimaynayaan marka qeyb weyn oo adeeg bixinta ka mida ayay intaasi tahay waxaanaynu ka sheekaynayna professionalismka iyo code of conductiga iyo waxyaabahaasina intaasay xoojinayaan oo nuxurkooda waxaanu dhaafi doonaa tiimka tababarka inoo wada waxaan idinku dardaarayaa waxaynu u baahannahay mashruucani inuu ka muuqdo goobaha uu ka socdo laba siyaaboodba number one in tayada adeega ee goobta ka socdaa uu kor u kaco oo u wanaagsanaado waayo waxaa la siinayaa shaqaalii waa la caawinayaa qalabkii baa loo geynayaa dawadii baa loo geynayaa tababarkii baa la siinayaa waxay u baahdaan oo dhan baa laga caawinaya marka adeegii taya ahaan waa inuu kor u kaco mashruuca damal caafimaad iyo weliba isku kaaladahayana wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo bengaga adduunka waliba nuusa taag yare afartan iyo sagaal xarumood caafimaad oo ka yalaan gobolka maroodijeex